waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
wallahi xaalada guudiday magaalada waxa weeye magaalada waxaa la xidhay saxda atankii bushijeena weli baa la xidhay ilaa imankana aad weli siday weli xidhan tahay isku socodka magaaladu ma jiro tareenadii iyo maxaa diyaaradihii soo galaayay magaalada waa la xidhay tagaasadiina mama jiraan ama way yaryihiin taxis aad ku heshid marka inta badan dadku waxay ku jiraan gudaha magaalada magaalada haddaad banaanka u baxdid dadba arki maysid subermarketyadii waxa weye dhowr dhowr maahan inta kale way xidhan yihiin waa gartay marka cuntadii iyo biyihii iyo sidee lagu helaa haddii subermarketyadii aysan olin
wallahi annaga xaggan aan joogno jaamacadaha qaar waxay ardayda ugu keenayeen ba waxa weye guryahooda ayay cuntada ugu keenayeen laakiin subermarketyada qaar baa furan laakiin dhammaan mooda furna dadku inta badan waxay soo adeegooda soo qaateen wiig ka hor intii aan la xidhin wiigii bilowgiisii intii aan magaalada la xidhin maalin ka hor waa garta marka warbaahintu hadda maxay dadka u sheegayaan waa sidee xaaladda caafimaad iyo dadka uu ku dhacay iyo tirada u dhimatay
wallahi tirada u dhimatay ilaa tirada u dhimatay saad sheegtay boqol iyo soddon iyo laba ayay ilaa imanka mareysaa dadka uu ku dhacayna adiga lix kun meelahaasay gaarayaan imanka dadka laga shakisay yahay inuu ku dhacay sagaal kun ba lasoo sheegayaa waxa weeye laakiin saxaafadda waxa weeye adduunku waxay u sheegaysaa dadka in waxa weeye dad intaa ka badan waxa weeye laga yaabo inay ku inuu ku dhaco cudur kale saxaafadda chineskuna weli waxay sheegaysaa intaa numberkaa imanka ku sheegay waa gartay adiga iyo soomaali kale magaalada inta ku sugan ma la yaqaan
wallahi soomaalida guud ahaan magaalada waxaa ku sugan kontumeeye oo wadamo kale duduwan ka yimi waxa weeye marka kontonka soomaalida la joogay ilaa imanka magaalada marka maxaa u qorshaysan ma inaad inay ka baxaan mise waa dad raba inay joogaan mise lamaba ogolaba inay ka baxaan dabcan
wallahi imanka ilaa imanka horta markii hore lama ogolaynba magaalada in laga baxo laakiin shalay toole ayaa la bilaabay kabixitaankii ugu horreeyey oo wadanka jaban iyo iyo maraykanka oo maanta baxayay baa la baxay dad kamid ah waxa weeye maxaa dadkii u dhashay australia waxay bilaangaraynaysaa inay ka saarto dadkeeda inay ka ka qaadato magaalada wuhan iyo new zealand labaduba oo laba wiigna ay sii joogaan christmas ireland meesha la yidhaahdo marka wadamada qaar already way bilaangareeyeenba inay kala baxaan maxaa weye dadka u dhashay wadamada qaarna ilaa imanka may bilaangareyn marka soomaalidu guud ahaan waxay ka kala yimaadeen wadamo aada u kala duduwan marka qof kasta waxay ku xiran tahay wadankiisii iyo waxa weye de xaaladda wadankiisa ugu qorshiyey adigu doctor baa tahay ma ka shaqaysaa meesha caafimaadaha miyaad uga shaqaysaa
ha ha ha aniga waxaan intaan cudurkan bilaabmin waxaan joogay isbitaalka labaad ee ugu weyn magaalada maan ka shaqaynayay oo waxaan ahaa dhakhtar postgraduate studies ku sameynaya isbitaalkaas marka iminka ma aadi karno isbitaalkii oo waxa weye riski baan ugu jirnaa inaan cudurku nagu dhaco maadaama aanan ahayn anigu dhakhtar ku takhasusay waxa weye cudurada faafa waxa weye dhakhaatiirtii jiniska ahaa unbaa loo yeeday oo waxa weye hawsha gacanta ku hayama waa gartay marka guud ahaan laakiin xanuunkan maxaad ka fahansantaha muxuu yahay maxaad ku tilmaami kartaa wuxuu yahay
xanuunkan wallahi waxaa keena virus baa keena ladhaha corona virus waxa weeye xanuunkaasi wuxuu sababi karaa hagabka caadiga ah iyo fuluga caadiga ah labadaba wuu sababi karaa xanuuna halisana wuu sababi karaa oo xanuunkani kamid yahay oo wuhan virus la yidhaahdo ama xanuunkii ku dhacay sars labadii kun iyo saddexdii laba kun iyo labadii ku dhacay dalka shiinaha ama xanuunkii m e r s ku dhacay muxuu ahay wadanka saudi arabia iyo middle eastiga marka xanuuna halisana wuu sababi karaa xanuunadan waxa weeye iska caadigana wuu sababi karaa xanuunkan wuxuu leeyahay asaamo kala duwan oo ay ugu badan tahay xumada saayida qufac iyo waxa weeye respiratory problem oo waxa weye in qofku neefta uu ku dhegto waxaasoo kalea xaaladaha halisana way lasoo gudbunaan karaan oo ah in kaliyuhu fadhiistaan iyo in waxaweye sanbabadu shaqayn waayaan xanuunkana ilaa imanka ma leh wax daawo ah oo cad dadka dhakhaatiirta inta badan waxay la tacaalayaan un astaamaha uu qofka patientaga ah uu kolba la kulmo wax vaccinationna lama sheegin inkastoo ay wadanka australia ay leeyihiin vaccine baanu haynaa haddana waxa ilaa imika la tijaabiyey maaha waa garta sida las laysaga qaada ma la yaqaanaa
inta badan sida layskaga qaado ilaa imanka lama hubo sida layskaga qaado laakiin waa airborne disease oo waxaa lagu kala qaadi karaa hawada waxaa lamid yahay xanuunadii waxa weye hawada lagu kala qaado ee sida t b ga ama waxa weye sars ama xanuunada hawada lagu kala qaado intaasay dhakhaatiirtu ka fahamsan yihiin ilaa imanka laakiin si cad looma fahamsana sida lagu kala qaado waxyaalo badanba oo iskhilaafaya ayaa soo baxayo oo leh waxa weeye sidan baa lagu kala qaadaya iyo sidan baa lagu kala qaadaya lakin inta badan waxa laogaye in in waxa weeye hawada lagu kala qaado xanuunada hawada lagu kala qaadayo
waa gartay doctor yaasiin oo adigu dhakhtar baa tahay ma qurbahaad ka timid oo china waxbarashaa u timid mise dhulkii baad ka timid soomaaliya
maya aniga waxaan ka yimi soomaaliyaan ka yimi jina waxaan u imi waxbarashaan u imi maxaa inii qorshaa marka eh, qeybtiina soomaalida ee soomaaliya ka yimid eh, qolooyinka kaleo qurbaha ka yimid waxaa laga yaabaa dalalkoodii inay ama ku noqdaan ama kaxaystaan maxaa inii qorshaa haddii xaaladdu degi weydo
wallahi waan la hadidnay wasaaradda arrimaha dowladda soomaaliya iyo safaaradda soomaaliya waan la xidhiidhnay waxa weeye waanan isregister garaynay marka de iyagaana ka hor sugeynaa xaaladda ay dee siday waxu ay balaanka ay sida ay waxu qoondeeyaan de taasun bay ku xiran tahay wax kaloon aan ka qaban karna male ink waxaana dhaci karta ma garanaysaa in dad badan oo waxa weeye halkan laga kishaya ay dee wadankii xanuunka geen karaan baa dhici karta marka haddaan si waxa weeye habaysan dadka belaan loogu sameynin oo aan loo qaadin waxyaalo badan baa ka imaan kara
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali